ا الحمd لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo afraad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala falyuqaatil fii sabiili اllahi aladiina yashruuna alxayaaةa اddunya biاlaakhira ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falyuqaatil ha dagaalameen fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa dhexdeeda ha ku dagaalameen alladiina kuwii ha dagaalamaan yashruuna yabiicuna yashruuna gadayay alxayaata nolosha addunyaa ee dhow bil aakhirati aakhiro ku soo gadanayay nolosha dhowbay intay iska gadaan aakhiray soo gadanayaan waxa weeyaan aakhiray la soo wareegayaan kuwa noocaasa ee mukhlisiinta ah ee naftooda dhiibaya xoolahoodana dhiibaya waa kuwa noloshan faaniyada ah ee dhammaanaysa iska gadaya waxay ku gadanayaan nolosha baaqiga noqonaysa oo aan dhammaanayn markay faras fii sabiilillaahi ku bixiyaan waa yashruuna alxayaata addunyaa noloshii dhowayd ayay gadeen yashradaan soo gateen maaha waa yabiicuna wey waa gadid weeyaan ayib kuwa noocaasa weeyaan falyuqaatil ha dagaalamaan fii sabiilillaahi baa lasoo horumarinayaa waxaa la rabaa dagaalladu waa badan yihiine midka la doonaayo waa midka waddada ilaahay liiclaa'i kalimatillaahi wey liiclaa'i diinillaahi wey ilaahay diinkiisa iyo fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ha ku dagaalamaan alladiina kuwa yashruuna gadaya alxayaata nolosha addunyaa dhow bilaakhira bada waxaa la geliyey kii la soo qaadanayay aakhiro bay la soo wareegayaan waxa weeyaan waxa u baaqi noqonaya oo u haraya oo u joogaya ayay soo qaadanayaan waxaan faaniyadaayoo dhammaanayana way dhiibayaanoo waxbay kusoo bedel qaadanayaan waa iyaga naftooda waa waxa ay bixinayaan waa waxay jihaadka ku gelayaan waa fardaha ay bixinayaan waxaasoo dhan weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yuqaatil qofkii dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa qofkii ku dagaalama oo fa yuqtal markaa la dilo oo amase yaqlib qaalib noqdo oo guulaysto adkaada ilaa dagaal hadduu dhaco inuu qofkii guulaystana waa dhacda inuu isagii laftiisa meesha ku dhintoo lagu dilana way dhacdaa waxa weeyaan qofkii sidaas sameeyo fii sabiilillaahi ku dagaalama oo fa yuqtal la dilo ow yaqlib ama qaalib noqda fa sawfa saban dambaan nu'tiihi isaga siin doonnaa ajiran ajar baan siin doonnaa ajarkaasoo cadiiman weyn ajarkaa weyn waa jannada weeyaan waa yabooh iyo wacdi ballanqaad xag rabbi ilaahay subxaana wa tacaala uga ballanqaaday ajar cadiima in la siinaayo qofkaa waddada ilaahay ku dagaalamaya hadduu isagu adkaado iyo haddii laga adkaadaba ilaa fa yuqtal haddii la dilo isagii baa la diloo laga adkaado ow yaqlibna isagii baaba nool oo qaalib noqday oo adkaaday wey laba jeeraalaba mar haddii ujeedkiisu ahaa liicilaahi kalimatillaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda haddii la shahiid yeelo ou dhinto iyo hadduu isagu goobtii macnaha guulaystaba labadaba ilaahay ajarka cadiimkaabuu u ballanqaaday waana ixdal xusnayeyn labadii wanaagsanaa ee loo ballanqaaday mujaahidiinta middood weeyaan inay shahaado la soo kulmaan iyo inay haniimo soo helaan inay soo dhintaan iyo inay guulaystaan wey xadiis baa wuxuu odhanayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u damaanad qaaday qofkii waddadiisa ku baxa xaalaysan saarayn ilaa jihaad uu ku jihaadayo fii sabiilii iyo iimaan anigay rumaysan yahay iyo rusushayda tasdiiqow rumeeyey fa huwa calaya daamin qofkaas waxaa dushayda loo dammaanad qaaday an udkhilahu ljanna inaan anigu allah jannada geliyo oo arjicahu ilaa maskani ama gurigiisa inaan usoo noqo usoo celiyo alladii kharaja minhu uu ka soo baxay markuu jihaadka qaadayay naa'ilan maa naala isagoo gaaray wixii uu gaaray oo ajar ah ama haniima ah ajar ah ama haniime ah waa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa lakum waxaa lahaantiinnaah oo laa tuqaatiluuna aynaan u dagaa istifaamku waxa weeyaan waa xadfi iyo taxriid wax la yidhaahdo taxriidku waxa weeyaan boorin waa laysku boorinaya jihaadka laysku boorinaya wamaa lakum maxaa lahaantiinaa oo laa tuqaatiluuna aynaan u dagaalamaynin fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa maxaa lahaantiinaa oo aynaan ugu dagaalamaynin iyo wlmustadcafiina wa fii takhliisi lmustadcafiina kuwa la taag daraysa mustadcafiinta fakintooda takhliis baa soo qadaraysa ee wixii la mida wa fii takhliisi lmustadcafiin kuwa la taag daraysay ee la daciifsaday fakintooda maxaynaan ugu dagaalamaynin kuwaasoo min arijaali xaalay ka adeen rag xaggood iyo wanisaa'i dumar iyo walwildaani carruur kuwaa fakintooda gaalada gacnahooda laga fakiyo gaaladaasoo u diiday inay ma garanaysaa hijroodaan war maxaa waddada ilaahay ugu jihaadi laadihiin kuwaa fakintoodana maxaa ugu dagaalami ladihiin kuwaa mustadcafiintahay oo dhibaato badan gaalada xaggeeda kala kulmayey iyagoo iskugu jiray rag iyo dumar iyo ilmo yaryar cabdulaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi ana wa ummi min almustadcafiin aniga iyo hooyadayba waxaan ku jirnay dadkii la taag daraysanayadoo halkaa dhibaatadu ay ku haysay ayaannu ka mid ahayn buu yidhi dadkaa markaa mustadcafiinta ah waa dadkii nebigu u ducaynaya calayhi salaatu wasalaam xataa qunuudka nebigu ugu ducaynayo uu lahaa ilaahayow kori allaahuma anjil waliida bna alwaliid ninkaasaa ka mid ahaa weliid bin weliid salamata bnu hishaam xadiidkii ma garanaysaa bukhaariga iyo muslimkaba ku yaalay kuwaas fakintooda oo rag iyo dumar iyo ilmaba iskugu jira maxaa fakintooda ugu dagaalami la'dihin aladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow akhrijnaa ilaahayow naga saar min haadihi middaan xaggeeda alqaryati ee tuuladaa ee magaaladaa addaalimi ahluhaa qaryadii addaalimi ahluhaa ehelkeedu daalimka ahaa dulmiga sameeye weye waxay ku qowlayeen aladiina mustadcafiintaasoo yaquuluuna qowlaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayo akhrijnaa naga saar min haadihi midaan alqaryati ee magaalada ah qaryada waa magaaladii makaad baa hadda looga jeeda halkaas wey meesha la sheegayo qaryadii alaalimi oo dulmiga sameeyey ahluhaa iyada ehelkeeda aalimkaa godanaysa ahluhaada oo faacil u qaadanaysa alaalimi ahluhaa iyada ehelkeedu ou dulmiga sameeyey oo dulmigay sameeyeenna waxa weeyaan kufriga kan u weyni waa gaalnimada iyo shirkigaoo waa kuwii gaalada ahaa weeyaan odayaashii quraysheed ee mu'miniinta u diiday inay hijroodaan kuwaa weeyaan odayaashii diiday islaamku inuu muuqdo oo daahiro kuwaas weeyaan addaalimi ahluhaa wajcal lanaa ilaahayow noo yeel min ladunka adiga xaggaada xaalow ka ahaaday weliyan ilaahayo weli noo yeel wajcal lanaa ilaahayow noo yeel min ladunka agtaada xaalow ka ahaaday nasiiran ilaahayow mid nasiiroo noo kaalmeeya noo yeel kuwa sidaa ku tiraabaya oo ku qowlaya oo sidaa u ducaysanaya inaa fakisaan maxaa idiin diidan sameeya weeyaan wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada weliya ilaahayow agtaada noo sakhir mid weliya wajcal lanaa ilaahayow noo yeel min ladunka adiga agtaada nasiiraa ilaahu mid nasiirah oo noo nasreeya ilaahayow noo yeel oo dayqan iyo ciriirigan faraj iyo maqraj ilaahayow noo fur weeyaan ducadoodii waa la aqbalay ilaahay wuxuu u yeelay fajacala lahum khayra waliyin wa naasirin weli wajcallanaa min ladunka weliyan soo maahayn weli kii ugu khayr badnaa iyo naasirkii ugu khayr badnaa ayaa ilaahay u yeelay waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed baa yimid magaaladii makaad buu furtay markaasaa weliba markuu hadhow maka ka tegayeyna oo ka baxayeyna waxaa meeshii la tawallisiiyey nin la dhihi jiray cataab ibnu usayd ayaa loo dhiibay markaasuu garsoor sameeyey cadaalad koodii la dulminayey buu uga cadaalad sameeyey kii dulminayey sidaas weeyaan labada qaar waxay leeyihiin wajcal lanaa min ladunka weliyan weligaasi waa sidaa hore oo waa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam wajcal lanaa min ladunka nasiiran mid noo kaalmeeya oo kuwana dulminaya naga qabto ilaahu noo yeelna waaba saxaabigaa meesha guddoomiyaha looga dhigado nebigu markuu magaalada ka baxayey oo u dhiibayo cataab ibnu usayd la dhihi jiray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaanka laga helay yuqaatiluuna way dagaalamaan waa dagaalamayaan fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ayay ku dagaalamaan hadafkoodu waa hadaf sarreeya diinkaa ilaahay inay u kaalmeeyaan kelimada ilaahay inay kor noqoto taa unbay u dagaalamaan iyagoo raadinaya ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala ilaahayna markaa waana weligooda waana naasirkooda kuwaa mu'miniintaa waddadaasi hayaan ilaa dagaallo badan baa imaanayo mu'miniintuna dagaal xaqay galaan oo wanaagsan markii ay saxan yihiin waxa weeyaan kuwa kalena waa kuwan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay yuqaatiluuna iyana waa dagaalamaan fii sabiili daaquuti daaquut iyo shaydaan ayay waddadiis ku dagaalamaan kuwa gaalada ah waxay ku dagaalamayaan fii sabiili daaquuti shaydaanka waddadiis isagaa gaalnimo iyo duqyaan ugu yeeraya isagaa sida uu rabo bay dagaalka ku soo gelayaan isagay hiil u yihiin weye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faqaatiluu waxaa la dagaalantaan oo aalaysaan wliyaaa shaydaani shaydaanka awliyadiisa qaatiluu yaa wliya allah kuwa awliyada ilaahay iyagu ahow waxaa la dagaalantaan wliyaaa shaydaani ansaar shaydaan wa acwaana shaydaan shaydaanka acwaantiisa iyo ansaartiisa kuwa hiilka siiya shaydaanka taageersan kuwaa la dagaalama idinkoo awliyadii ilaahaya kuwaa awliyaau shaydaankaa la dagaalama waad ka adkaanaysaan waxaana idiin dhexeeya labadiinna qolo oo dagaalamaya farqi weyn fa shataana bayna man yuqaatilu liiclaa'i kalimati illahi waxaa aad u kala fog oo qorax ka soo baxyo qorax udhacoo kale iyo ka badan isku jira qofka u dagaalamaya ilaahay dartiis iyo qofka ku dagaalamaya fii sabiili shaydaani shaydaanka waddadiis marka qofkaas waddada ilaahay haya isagaa qaalib noqonaya maxaa yeelay ilaahay baa la jira ilaahay baa naasirkiisa ah midkaa kalena in laga qaalib noqdo shaydaanka waddadiisa haya oo dulli ku dhaco ayaa isagana u sugnaatay wey waxaa la leeyahay dadkii ahludiinka ahaa oo diinta ilaahay u soo nusreeyey oo hiilkeeda soo galay oo dadka baray oo ku camalfalay oo ilaahay dartiis diinku inuu kor noqdo u soo jihaaday yabqaa dikruhum sheegsheegoodu weligood waa baaqi noqonaya waa jirayaan weligood magacoodu ma dhammaanayo ma indiraasayo wa ahlulmulki dadka madaxnimada iyo mulkiga iyo waddadaas aan sharciga ahayn ku helay awoodda ama ku helay sumcadda ama ku taagnaana inqarada waxaa go'aya oo dhammaanaya aahaaruhum raadkooda waa dhammaanaya dadkaa dhan ee diintaas u soo nusreeyey oo mar kasta laga sheekaynayo dersi kasta lagu sheegayo kuwaa la noolaa madax kale ah ummado kaleoo jaah iyo weji iyo xoolo badan iyo dowladnimo iyo waxaa haysa waagaas baa magacoodii u dambaysay kuwii kalena magacoodii waa iyagoo dhintay bay iska nool yihiin iyagoo dhintay ayay wax nool ka dhigan yihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna kayda shaydaani shaydaanka hagarsigiisa iyo makrigiisu kaana wuxuu ahaaday daciifa mid daciifa oo taag daran ayuu ahaaday inna kayda shaydaani kaana daciifa waa daciif weeyaan shaydaanka makrigiisa iyo dhagartiisu waa mid daciifa weeyaan yow dhagrayaa shaydaanku kuwa mu'miniintaabuu dhagrayaa markii loo fiiriyo dhagarta uu wado markii la dhinac dhigo kaydka ilaahay gaalada ilaahay uu dhagrayo wixiisu waxay noqonayaan shayga ugu daciifsan uguna liidashada badan ayaa bakrigiisu noqonaya shaydaanka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag balla yaab weeye muwaadan la yaabayn alam tara muwaadan arag ila aladiina kuwa qiila lahum iyaga loo yidhi kuffuu reeba aydiyakum gacnihiinna laaba oo reeba dagaalka iska daayo gacnihiinna reeba waaqiimuu ooga inta jihaadka iska daysaan assalaata salaada ooga waaatu zakaata zakadana bixiya qolada sidaa loo yidhi muwaadan la yaabanayn qoladani waxay ahayd dagaal baan u baahannahay bay dheheen inaan jihaadka galno makaana la jooga kaasaa waxaa lagu yidhi gaalada la dagaalankooda gacnihiinna ka reeba ka jooga waxaad samaynaysaan cibaadaadka kale oo badani iyo maali iskugu jira badani waa tan waa aqiimu salaad salaada ooga cibaadadaa badanigaa la imaada midda maaligaana waa atu zakaata war zakada dhiiba taa la imaada baa lagu yidhi jihaadka wakhtigiisi waa weli cibaadadaa iyo daacadaa iyo khayrkaa sii wada saasaa lagu yidhi marka iyaguna aad bay dagaalka u tamaninayeen falamaa kutiba markii dambe markii lagu faral yeelay calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii gaalada iyo mushrikiinta la dagaalama markii la yidhi kuwii dagaalka tamaninayoo jeclaan jiray idaa fariiqun isla markiiba koox oo minhum iyaga ka mid a yakshawna annaasa dadka waaba iyagoo ka baqaya dadku waa gaaladii gaaladii lala dagaali lahaa iyo mushrikiintii waaba iyagoo ka baqaya ka khashyatillaahi ilaahay ka baqidiisa oo kale ow ashadda bal ashadda mid ka darnaan badan khashyatan cabsida xaggeeda ilaahay sida looga cabsadoo kale bay gaaladii la rabay inay la dagaalaan oo awal dhihi jireen alla yaa mar la dagaalamaa dagaalna loo diro bayba ka baqayaan sida ilaahay looga cabsadoo kale ow ashadda ow bimacnaa bal ashadd mid ka sii darnaan badan cabsida rabbi bayba ka baqayaanba waxa weeyaan markii la yidhi kaalaya dagaalama fariiqu minhum koox ka mida jamaaco ka mida waaba iyagoo fulayoobaya oo baqaya oo dhimashay ka baqayaan ayib ka khashyatillaahi ilaahay ka baqidiisa sida ilaahay cadaabkiisa looga baqo oo kale ow ashadda mid ka darnaan badan kaas ibnu kasiirku wuxuu leeyahi dad mu'miniina baa islaamnimada bilowgeedii iyagoo maka jooga waxaa la yidhi salaadda iyo zakada iyo sabirka wada gaalada dhibta idinku hayaana ku sabra ayib waxay aad ugu hilow ugu hayay mar haddii jihaad la amri lahaa iyagoo la dhibayaysan qofka iska celin karin awal moogta alla yaa mar kuwaan idin dhibaya gacantiinna u fasaxa inaad iska celisaan oo iska difaacdaan markii hadhow jihaadkii la amray siay cadowgii dhibi jiray uga aargoostaan oo ay ma garanaysaa wac bogsiimo u helaan baa waxaa dhacay qaarkood baa argagaxay waa baqeen cadowgaas seefihii iyo waramadii baa isku dhacay ka hor imaatinkiisa muwaajaho lagu sameeyo laga hortago ayay ka baqeen weliba cabsi tiro badan ayay cabsadeen ilaahay wuxuu yidhi falamaa kutiba calayhim lqitaalu markii dushooda dagaalkii lagu faral yeelay idaa fariiqun koox oo minhum ka mida waaba iyagoo yakshawna naasa dadka ka baqaya ka khashyatillaahi ilaahay ka baqidiisa waxay ka dhigan tahay khashyatan oo ka khashyatillaahi ow amase ashadda mid ka darnaan badan mid ka darnamaa khashyatan xagga cabsida bale waxay ka dhigan tahay khashyatan oo ashadda min khashyatillaahi cabsi ka darnaan badan ilaahay cabsida laga cabsado ayayba ka baqeen kuwii cadowga ahaa wa qaaluu waxayna dhaheen kuwii dagaalka ka baqay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow lima maxay baad katabta ugu faral yeesho ugu qodhay calaynaa dushayada alqitaala dagaal ilaahayow maxaa dagaalkaa noo dul saadha lowlaa akhartanaa alla haddaadna dibdhigi lahayd loodan waa taxdiid lowlaa akhartanaa halla akhartanaa alla maana dib marisid ilaa ajalin qariibin ilaa mudayar xoogaa yar maana loo kaadiyi xoogaagaa yar waa maxay kolley waa dhiman lahayne cimriga iyagu isagaaba iska dhammaanaya annagoo aan dagaal iyo dhib arag maa naloo kaadiyo maalmaha nooga haray noloshayada annagaaba kollay dhiman lahayne lowlaa akhartanaa halla akhartanaa ilaa ajalin qariib si aan naloo dilin haddii nala laayana dee cadowga iyagaa nagu farxaya qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam mataacu dunyaa mataacu dunyaa adduunyada raaxadeedu qaliilun mid yar weeyaan hadda haddii laydin dibdhigo adduunyadan nicmadeeda iyo raaxadeedu waa qaliil waa faanin waa mid dhammaanaya waa wax yar weeyaan waalaakhiratu aakhira khayrun u khayr badan liman qofka ittaqoo alla ka yaabay oo ka cabsaday kollay haddaad dhimanays inaa xaqa ku dhimato daarta dambena wax weyn ah halkaa ka hesho abaalmarina adooba xaqii ku dhintay jihaadkii ku dhintay baa kuu fiican hadda haddii cimrigaadii layska dibdhigo oo waxa weeyaan adduunyadu iyadaaba iska soo dhammaanaysaba waalaakhiratu khayrun liman ittaqaa bali walaa tudlamuuna laydin dulmin maayo baa ilaahay yidhi oo laydinka nusqaamin maayo fatiila fatiil waxa la qadra fatiil laftimireedka dilaaca yaree saa ugu dheraran dilaacaas xuubka yar ee ku jira intaa in la eg laydinka dulmin maayo ajariyaalkiina iyo abaalladiinna intaa in la eg kitaab la yidhahda atashiil liculuumi tanziil wuxuu yidhi sheikha leh aayaddu waxay ka hadlaysaa qolo saxaabadii war dagaalka a ku rooraysaan ka jooga baa layidhi waxay tamanin jireen in mar un ay dagaal galaan markii hadhow la amrayna way dhibsadeen iyagoo aan diintii shakisnayn oo munaafiqnima ku jirin ayay cabsi darteed cagaha jiideen oo ka istaageen tafsiirkaa waa mid tafsiir labaad waxa weeyaan aayaddu qoladay ka hadlayso qolo mu'miniina maaha waxa weeyaan waa qolo munaafiqiina kuwaa munaafiqiintaabay aayaddu ka hadlaysaa wa huwa alyaq fii siyaaqi alkalaam hadalku qaabku u socda iyo siyaaqiisana inay qoladaani munaafiqiin ahaayeen ayaa u laaciqnimo badan sababta waa maxay inay munaafiqiin ahaayeen horta waxaa doortay imaamu alqurdubi waxaa kaloo doortay abu xayaan wa huwa alarjax waana sida raajixnimada badan kitaabka baxri baxrumuxiidku wuxuu leeyahay kuwa hadalkan yidhi munaafiqiin bay ahaayeen maxaa yeelay ilaahay markuu shay amro cillada shaygaa loo amray su'aal kama keeno qof iimaankiisu khaalis yahay siyaaqaanna waxaa ka dambeeyo noo soo socota inay dhihi doonaan wa in tusibhum sayi'atun yaquuluu haadihi min cindik waxaan markii dhibaato dhacday waxay dhahayaan dhibaatada nagu dhacday adaan ku baasaysanay muxamedow oo dhibtaan keenay qof mu'minana hadalkaa ma dheheen markaa nimankaa munaafiqiinta inay arinku yahay wahaadaa laa yasdur ilaa min munaafiq warkaasoo kalena munaafiq cid aan ahayn kama soo fulayo mujalladka saddexaad baxrulmuxiidka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aynamaa takuunuu meel allaaliya meesha ahaataanba yudrik waxaa idinsoo haleelaya kum idinka almowtu dhimasho meel allaale meesha ahaataanba yudrikkum lmowtu mowtka ayaa idinsoo haleelaya walow kuntum aadba ahaateen fii buruujin burjiyaal dhexdoodba a ku sugnaataan burjiyaashaasoo mushayadatan la adkeeyey sara dheerdheer oo adag yaa oo aan liicayn kuwaasba haddaa gashaanba allaha ka dhige mar haddii ajashiinnu dhammaanto mawdku waa idinsoo haleelaya xisni kasa ama difaac kasa ama god kastoo aaw qofku galo wuu ugu imaanayaa wey ee jihaadka iyo dagaalka ha ka baqinina idinkoo dhimasho ka baqaya maxaa yeelay saraha aad adagoo la adkeeyey iyo shubabka kuwa shubabkaah dadku inta badan dhibaatooyinka ka galaan yaa kuwaasba haddaa gashaan mawdkiina la idiin qadaro waa idinsoo haleelaya walow kuntum fii buruuji mushayada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain tusibhum hadday iyaga asiibto xasanatu wanaag yaa kuwa munaafiqiintaa hadday xasana asiibto oo guul la helo haniimo la helo yaquuluun waxay dhahayaan haadihi midaan min cindillaahi ilaahay agtiisaay ka ahaat ilaahay xaggiis bay ka ahaat ilaahay baa nagu mannaystay ilaahay baa noo ogaa waka ilaahay baa annaga khayr nagu ogaayoo wanaagga aan wanaagsannahay baa naloo siiyey saasay dhahayaan ayib wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun sayi'o iyo dhibaato waa maxay sayi'adaas haziimo jabniin haddii la jabo haddii juuc iyo gaajo dhaco waayo la juucu waa gaajo iyo waxyaalo la mida juucjuuc baa ku dhacay gaajay arkeen dhibaatay arkeen waa jabeen yaa haddii waxyaalahaas ku dhacaanna yaquuluun waxay dhahayaan haadihi middaa nugu dhacday oo dhibaatadan iyo inaan jabno iyo in dhibaato iyo gaajo aan dareenno iyo wixii la mida min cindika adiga agtaaday ka ahaatay muxamedow bisababi ittibaacinaa limuxamed sababta waxaa weeye raaciddaan nebi muxamed raacnay baa dhibaatadaani noogu dhacday oo aan diinkiisa galnay waxay uga jeedaan baasaysi inay baasaysanayaan nebiga iyo diintiisa qofkii gala waxay leeyihiin baasaysi waa dhibaatadaasoo la kulmaa waa diinta iyada horaan ka soo tagnay muxamed baan raacnay dhibaatadaanaa markaa nugu dhacday sidaasay dhahayaan sidaasoo kale waxaa yidhi qoomu fircoon oo waxay ahayd wain tusibhum sayi'atun hadday dhibaata ku dhacdo yadayaru waxay baasaysanayaan bimuusa iyo waman macah nebi muuse iyo ciddii la jirankiisa ah ayay baasaysanaya waxay leeyihiin dhibta idinkaa waddo qoladii idin raacda ma guulaysato cudurraa ku dhaca gaajaa ku dhacda waxa baasaysi wax la yidhahdo yadayaru bimuusa waman macah marka waxay leeyihiin waxaa jabid iyo haziimo iyo juucaas iyo waxaas waxaa noogu wacan raaciddaan ku raacnay saasaan la guulaysan weyn jucjuucu waxa weeyaan waa waa gaajada weeyaan ayib soomaalidu waxay dhahaan laakiin waa iska jucjuucsanahay waxay uga jeedaan iyagu waa iska xanxanuunsana yaantan laakiin kelimaddu waa carabi jucjuuc waxa weeyaan waa min aljuuc weeyaan waa gaajada weeyaan qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam kullun mid kasta mid kasta oo xasanada iyo sayi'ada nicmada iyo niqmada ah yaa nicmada iyo musiibada ah khayrka iyo sharka ah mid kastaaba min cindillaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday ilaa qadarta maxaa ka mid ahay iimaanka inuu qofku rumeeyo yaa khayrihi wa sharrihi min allahi tacaala khayr iyo sharba xagga rabbi inay ka soo fulaan waxa weeyaan mid kastaaba alle agtiisa ka ahaaday khalqan wa iijaadan xagga abuurka ilaahay baa abuuray khayr iyo sharba ilaahay baa haysiiyey cid kaloo abuurdhay ma jidho ilaahay keligii isagaa naafica ilaahay keligii isagaa daarir ah wax dhiba iraadadiisa ayaa wax kastaaba xaggiisaay ka soo fulayaan qul waxaa dhadaa kullun mid kastaaba min cind illaahi ayuu ka ahaaday waxaa la radinayaa marka hadalkoodii ahaa ee baadilka ahaa inay macnaha nebiga iyo calayhi salaatu wasalaam dhahaan adaan ku baasaysanoo sharka xagga adaa wata taasaa la radinaya khayr iyo sharba xag rabbi bay ka yimaadaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi famaa lihaaulaa'i kuwa maxaa u ahaaday alqowmi ee qoomka ah laa yakaaduuna xaalaysan u dhowaanayn yafqahuuna inay fahmaan xadiian xadiid iyo sheeka iyo warba war qoladan xaalkooda waa maxay famaa lihaaulaa'i alqowmi qoomkaa iyagaa maxaa u ahaaday laa yakaaduuna xaalaysan u dhowaanaynin yafqahuuna inay fahmaan xadiia warka iyo sheekada iyo waxa loo sheegayo inay fahmaan oo ah inay fahmaan ashyaadoo dhan ilaahay qadartiisa inay ku ahaanayso waa canaan weeyaan war nimanku fahan yaraa wey fma lhaaulaai qowm laa yakaaduuna yafqahuuna xadiia darsi bayna intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab